gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug cabdirasaaq cali yuusuf ayaa axmed nuur cismaan cali bare ku wareejiyey dhul si sharci darra ah looga haystay muddo toban sana ah munaasabadda wareejinta waxaa ku sugnaa maamulka gobolka mudug kangaalkacyo saraakiil ciidan iyo madaxda maxkamadda gobolka mudug gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug cabdirasaaq cali yuusuf ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka mudug ee galmudug oo ay weheliyaan taliska booliiska degmada gaalkacyo waxaan halka kan u joognaa fulin xukun maxkamadeed xukunkaas oo ku dhacay dhulka kan aan dhex taagannahay dhulkan oo soohdimihiisu kale yihiin bari ama qarax ka soo bax waxaa ka xiga beerta reer yuusuf dhallin koonfur waxaa ka xiga waddo galbeed waxaa ka xiga waddo iyo dhulka daado gambaweyne waqooyi waxaa ka xiga dhulka abshiro liqliqato dhulkaas aan sheegay soohdimihiisa iyo afartiisa jiho ayaa maxkamadda gobolka mudug waxay u xukuntay muwaadinkan garabkayga midig taagan oo magaciisu yahay axmed nuur cismaan cali oo wakiil ka ah cabdirasaaq maxamed xirsi qareenna oo u ahaa qareen cilmi faarax cali muddo dheer oo dhulkan dooddiisu sacatay kadib ugu dambayn waxay maxkamaddu u xukuntay axmed nuur cismaan cali cabdirasaaq axmed xirsi waxayna ka xukuntay muwaadiniinta kale ah cali siciid cabdi faarax miini mucabdi shire cali xoosh cabdi faarax iyo shukri daahir xasan axmed nuur cismaan cali bare ayaa u mahad celiyey maxkamadda gobolka mudug
waxaan halkaan uga mahad celinayaa maxkamadda gobolka mudug ee galmudug iyo saldhigga booliiska degmada gaalkacyo oo runtii maantay hanti waqti badan iga maqnayd aniga iyo walaalkii saaxiibkay cabdirasaaq maxamed xirsi oo aan anugu dacwadan wakiil uga ahaa dhulkan aan wada leenahay in maantay toban sano waqti ka badan dhul xoogna lkaga haystay intaasna aan annagu xeerinaynay inaan sharciga maalin ku kala baxno inay maantay si sharciya sifo sharciya maxkamaddii noogu xukuntay dhulkii aadaan ugu mahad celinaynaa maxkamadda iyo haddii laha qadar taliska booliiska nimankaasoo horay awal tiimkii iga gatay dhulka oo aan lacagta ku siiyey ay dib haddana u qabsadeen markii ay noqotay inaan isdilnana aan ka doorbiday inaan sharciga wakhtigiisa la sugto maantaana fursaddaas ilaahay i siiyey ma ahan markii ugu horreysay maxkamadda gobolka mudug ay dhulkooda ku wareejiso dad si sharci darra ah looga haystay